maantana waxaynu doodeen u ahaanaysaa odayaalo caadooyinka la baasaysto oo ay soomaalidu baasaysato doodaa waxaa ka qayb gelaya daahir afqarshe fiqi buraale ahmed nur yuusuf isaguna qaybtiisa ka qaadanaya doodeenu maanta waxay ku saabsanaanaysaa qodobka aynu asaysanay oo ah caadooyinka la baasaysto waasaynu sidaynu uga doodaynaa wuxuu noqon doonaa hadba waxbaynu qaadaynaa waxaasaynu kaga doodaynaa in walba say la ahaato ayuu kasoo jeedin doonaa dooda saas uga qayb qaadan doonaa o ha igu horeeyo daahir afqarshe daahirow tafaafulka iyo sixirka iyo shuruga iyo waxyaabaha maxaa soomaalidu ereyadaas maxay kala yihiin oo bal erayadaa noo kala bixi marka ugu horreeya intaynaanba doodeenuba halkaa nooga sii baro
waxaan jeclaan lahaa inaad marba mid i weydiiso yaan la kala ilaawini igu noqo oo marba mid i weydiiyo waxaa tiradaa kaas muxuu ka dawan yahay maya waxaanu jeclaan lahaa inaad noo guud marto tafaafulka iyo sixirka iyo shuruga waxay waxay kala yihiin waxyaabaha marka u horreeya bal horta inaga noo guud mar oo iyaga noo kala saar maxaa jira dhe waxaa suurtowda qoloba inay si u taqaano gobollada soomaaliyeed qoloba ay si u taqaaneen bal horta dulmar aan kala qaadqaadnayn isna
tafaawulka waxa la yidhaahdo waa waxaan marka la kala macneeyo waxa ka soo dhex baxaa sida faalka oo kaleba ka soo qaada markuu dhinkii faaliye ahaa wado wado wado ay isu kala wada minguuriye ee dabadeedna uu mooreeyo waxa soo hara ayuu yidhaahdaa sidaa iyo sidaa iyo sidaasay noqonaysaadoo faalkii halkaasu kusoo ururay oo macnaha uu ujeedaa waxa weeyahay tilmaan waxa u bixiyay midhkii ugu dambeeyey arrinta oo waxbuu waxbuu wax ku cunsur guuriyaa baad leedahay uu ku cunsur guuriyaa dabe kii u dambeeyey baa tilmaan bixiyey oo tafaafulka macnihiis wa wax lagu cunsur guuriyo ama faal ha noqoto ama sixir ha noqoto ama wax kale baa noqotee waxaad leedahay waa wax inta la la rogo oo la rogo oo la baal rogo oo la fiiriyo oo xagga laga dayo oo loo oo loo miilo dayo oo loo minguuriyo oo la minguuriyo ayaa la markaa wax lagu cunsur guuriyaa oo wax lagu qawimaa waxyaa waxaas waxaasay noqonayaan sidaa wey fiqibulaalow adiguna tafaafulka maxaad ka oran lahay tafaafulka waxa la yidhaahdo soomaalida inkasta oo qolo waliba sugu taqaano waxaa tafaaful la yidhaahdo waxaa weeye sidaa uu daahir u sheegay oo ha ballaarto ha dhowbo oo wajiyaal fara badan ha yeesho laakiin waa wax la cunsur guurinaya midmetel geel baa kaa lumay nin baa u faalinaya tiradii weyneed buu qabsanaya wuxuu odhanayaa maxaa min adduunyo ah maxaa ilmo ah maxaa mooro ah markaas saas ay waxay tiradii isna odhanaya markhaati u dhigayaan markhaatigaas ay yidhahdeen haddii sidaa la yeelo xoolihii waa la helaya ama marka horeba wuxuu odhanayaa xoolaheeni ma noolo oo heli mayno taas waxa weeye marka sidaas tafaaful maxaa u sadaqadaa marka la odhanaya loo samaynaya tafaafulka caynka ahaa midmatel waxa caynkaas haddaynu qallo haddaynu doorada saasa u dillo haddaynu neefka saasa samayno marka waxa weeye tafaaful wax isdhaafin oo cusur guurisa oo cusur guurin buu kusoo ururayaa baad leedahay aan dib ugu noqdo daahir afqarshe daahirow sixirka waynu maqalaa waxa la yidhi waa wax caan oo adduunka oo dhan laga yaqaan oo aad iyo aad ba adduunka sixirka looga yaqaan sixirku waa fara badan yahay waxaa nin faraysa la ohan jiray ingiriisa wuxuu yidhi adduunku wuxuu soo maray saddex heer ayuu yidhi heerka koowaad wuxuu yahay adduunku markii ugu horreeyey diintii ugu horreysay oo soo gashay waxay ahayd sixir yani wa marxalatu sixir wax la yidhaahdo iyo marxalatu diin iyo marxalatu cilmi saddexdaa marxalood buu adduunka u qaybiyey haddaba sixirku innagu sidee baynu arkaynaa muxuu sixiro maxaa tahay muxuuse baalka kaga gedisan yahay sixir waa daahir afqarshe wuxuu kaga gedisan yahay waxaan waxa weeyaan horta cilmi jira oo la jirrabay oo laga shaqeeyey oo kutuba lagu qoray oo socday oo macaamiladooda la yaqaan oo wax lagu laayo oo wax lagu kharibo oo dabadeed dadka islaamka ah diintooda ay diidan tahay siday annaga xaggeenna ugu xoog weynaa waayeenna sidaa weeye culimadeenna kutubaha ku dhaadheer ee cibaadada ku wanaagsan yaa ka dhaadhicisay dadka islaamka ay madaxda u yihiin waxyaalahaas mudaradeeda uu leeyahay ama sida aan diintuba u ogolayn sidaas baynu uga hawl yaraysannay laakiin waa wax khatar ah oo dunida caam ku ah oo qolo waliba ku shaqaysato innagana inkastoo laynaga waaniyey cidhifyo badan yuu inagu leeyahay markaa dabadeed sida wax loogu qabtaana inkastaana anagu ragga ku macaamilooda ahayn waa fara badan yihiin markaa sidaa awgeed yay u yihiin hay waxaan wa wax cilmi ah oo jira oo mararka qaarkood haddana aada odhanayso wari hadde waxaanu lagama maarmi karaba markaad aragto si wax loogu farsamaynayo oo uu run kaa dhaadhicinaya laakiin dee diintii yaad xagga ka kaga cabsoonaysaa oo wuu ka gadiday waxaad leedahay waa wax diinteenna ka soo waa horjeeda wax diinteena ka soo horjeeda soomaaliduna way ku dhaqantaa oo way oo oo caadada soomaaliya aad buu ugu weya aada buu ugu weyn anigu wareego eh, fiqi buraare fiqi buraarow sixirka soomaalidu say ugu dhaqanto bal wax nooga sheeg bahalkan sixirka la yidhaahdaa horta soomaalidu waa necabta asalkiisa waxaa sixirka la yidhaahdo way necab yihiin maxay u necab yihiin waxay yidhaahdaan diintu ma waafaqsana qof wax sirxa sixirka ma ogola diinteedu hase haatee mise dad ku dhaqmaa way jiraanay waa kow misna waxay soomaalidu tihahdaa sixirka kan wax kastaba ha lagu qabto si kastaba ha ahaatee sixir waxaa ah niyadaada haddii niyadaadaasu aydan gelin sixirkaas waxbuu kaa taraa iyadoo wax kasta oo wax lagugu qabto aad tidhahdid bismi illaahi raxmaan iraxiim aad tidhahdid wax alaala wuxuu kaa taraayaa ma jiraa la yihahda diinteennu ma ay ogolaa in wax la sixiro sixirkaas hase ahaatee misna waxay yidhaahdaan sixirka hadba qofba siday niyadiisu tahay ayaa sixirku u qabta taas u qabtaa ha haddaba diintu ma ogola in wax la sixro
sixirku waa wax yaab leh oo soomaalidu waxaan maqlaa hebel waa sixiran yahay hebel waa la sixray hebel eh, si nin wadaad fulaan ayaa sixray Eh, sixirka dadka ku shaqaysta soomaalidu waxyaaba u magacyo badan bay u taqaanaa waxaa la yidhahdaa faalalow waa la yidhahdaa eh, kuhaan waa dhahdaa waxay dhahdaa waxa la yidhaahdo kitaab gaablow waa dhahdaa eh, afar baalle waa dhahdaa eh, eh, sixirro waa dhahdaa eh, bal ereyadaas cad ka odhan lahayd daayar farshow kitaab gaablowga iyo afar baallaha iyo ragga kitaab gaablow iyo afar baallaha iyo waxaasoo dhammi waxaa looga jeedaa waa ragga aan cilmiga aada u baranin oo ku cabsanaynin baa looga jeedaa ninkii intuu qur-aanka bartay oo cilmigii bartay oo macnihii ogaaday nin waxba sixiraya maahe waa ka tegay oo kaasu waa dhaafay ninka kan kitaab gaablowga ahi dabadeed waa ninka madiidada sameeya oo haweenka qardhaasa u dhiga oo waxaana ninku kugu jeclaanayaa yidhaahda oo guryaha dabadeed marka laga baxee dabadeed dadku shaqo tago dabadeed guryaha u dhaafayo ole waxaanay wadaad xaaladahaa ku shaqaysta oo isaga meheradiisii waxaa tahayoo dabadeed harana waa looga hadlado mar laale markuu arko ragga culimada ahee waaweyn markaasuu daba kitaabkiisa iska qaadanayaayo markaasuu iska baxsanaya kitaab gaablow waxaa loo leeyahay waa nimaan cabsidii diintu ku jirin waxna bartay dabadeedna dadka makasta ah khaldaya oo meelaha ka dabadeed qof xanuunsanayaama ku jiraa oo dhulkaasuu iska baarbaaranayaao ma haweenkaa midiba mid u tilmaamaysa odhanaysa alla waxaan arkay wadaadaan kaasoo kala jirin alla ma siduu wuxuu yaqaano oo dabadeedna beri baan caynkaasoo dabadeedna waa kaa naagta u oranaya ninka adigu ma isku wanaagsan tihiinoo casharada qoro.
casharada qoro oo haliyo tufo carruur baa dabadeedna ilaahay ku weydiinaya adoo daba wuxu laablaabaya oo haliishuu tufaayo caliishuu tufaa oo dhir buu sitaa tiro badan oo kala wada nooc oo kala soo baxaya kiish yar uuna oranaya kaana shido waqalin wuxuu leeyahay em, eh, wuxuu yahay qaraanqab kaasoo dabadeed marka Aye.
waxaan ku shaqeeyaa buu Aye.
leeyahay kaas haddii aanan carruur iyo waxba lahayn Ha.
aan adimada ku xidho oo Wami- wamilaadahu malmal wadhuxul Ah, haye kaana dabadeed xidho haye marka aad maydhato Aye.
jirkaaga meel iskaga xidh Aye.
dee waxaa dabadeed wakaasoo habartii waxay tiri ee joogtay een, hargeysa Mm.
ee waxaanoo kale ku shaqayn jirtay Mm.
waxa wax allaala wixii aad qoonsato Mm.
gabadhii ay khaldaysay Mm.
ee waxaad tiradaa xaajiyadii igu yaadha xaaji faadamo Mm.
waxaan ku magac dheer ay jafool dheer xaafadaa qudhac dheerna waa ku jiraayo aye
sida aan u bartay aye wax allana waxaa kaa hor imaanaya ma ayan jiraan Aye.
gabadhii reer miyiga ayd ninkii reer magaala ay guursadayeen habrihii dambe kuusha iyo maaragtay ruuxi jiray iyo kuwii fooxashiri jiray iyo waxaa ogayey oo dabeedna la- ninku ha kugu sii jeclaado markaa dabeed dadka kitaab faallowga ah iyo kuwa fooxashidaya dabadeedna ka faalinaya odhanaya dabadeed qiiqu waxaasuu sheegay iyo kuwa bunka intay kariya dabadeedna marka ay ka cabaan foorarinaya oo kolkay fooraniyaan heerka uu ka tago koobku sidaa odhanaya oo intii intuu dambaysay inta ay martay diilnimihii saasuu sheegayaa oo waxyaalihii caynkaas oo kala ahaa maxamed cabdullah hatan kitaab gabal waa gabal buu ka tiriyey masale gaaba wadaada aan ku xusuusiya bal maxaa muxuu yidhi masale gaabu wadaadii wuxuu macadiyaystaaba madiidaan akriyaya wuxuu malas ku daaqaaba goortii muftiga loo tagaa mawdku ka adeegi Goortii Wakaa muftiga cararay.
loo Ah, wakaa tago cararay, ayaa cararay soo yiri.
mawdku Reerkii ka la qabaaliyey, laakiin kaasuu ka cararay lasoo sheegay anna waxaan xusuusanayaa gabay oo la yidhi ninkii la ohan jiray eh, eh, wax la ohan jiray nin la ohan jiray eh, gaadataa gaadataa waa waxa la yidhi gaadataayo waxaad tahay faalalow gaadataayo waxaad tahay diin ma taqaano oo kitaabku waxaad seetaa wax la yidhaahdo dayrabi gaadatayow naagaha un xilo gubaad tahay oo naagaha waad eridaa gaadatayow bakayl baa tahay oo waxaa ugu daliil inaad bakayl tahay goonaad degtaa markaasuu gebiyey wuxuu gaadataa yidhi ama gaadashaana waa la yidhaahdaa wuxuu yidhi dayrabi kitaabuu sitaa diinta gabal wey nagaha dilaa waa eryaa damaxka waa wey docdaasuu dawaaraynayaa daaqsin badi wey afartaa wixii lagu daraa xad iyo duuf wey dayrabi kitaabuu sitaa diinta gabal wey nagaha dilaa waa eryaa damaxka waa wey faal buu dabaalrogahayaa doodnin raga wey nagaha dilaa waa eri- eh, eh, docdaasuu dawaarinaya daaqsin badin weeye afartaa wixii lagu daraa da- eh, xan iyo duuf weeye wey marka isagaa ninkaasaa lagu tira waxa kitaab gaab lagu haayo kitaab gaab laguhaas soomaalida qaarkood way ka xanaqa waad aqarto kitaab gaab la yidhahde maxaad kitaab gaab lagu ku dari lahayd nin eh, eh, khibaraalo ninkaan horta kitaab gaablow la yidhaahdo magacun baa u baxay kitaab gaablow we carabtuba waa tidhaahda cashaan kitaabkan maxsharalfelig waa iyaga yidhaahda maxsharalfeligaas marka way ka faaliyaan oo faalkaas hadda wuxuu soo baxo yay ilmeeyaan oo mooreeyaan oo isu munguuriyaan waa kow waxaana taasoo kale aan anigu ku arkay anigoo bambaaso jooga oo ay tahay saddex iyo afartankii yaa nin hindi meel istaagay markaas annagoo dhowr nidha aan soo daawano annagoo u jeedna yuu wuxuu duuduubay maro macawisa macawistii markuu duuduubay wuxuu u duuduubay sida dabashabeeliska carruurtu markay dhulwaa iska dhigayso oo ay dabadaa iskaga xidho mara intay af dhuuban u samayso labadaas inood ku xidho sideedayuu kale u galay annagu waad u taagannahay markaas wuxuu yidhi afaana loqon buu ku hadlay jabo jabo jaati dhaatu doror hadba gees buu jeesila adigu ninkii wuxuu sameeyaba indhaha iyagii sixiriyada wax kale caashaan sameeyada maradii waxay noqotay guguma iska soconayo taa waan usoo taagnaa anigu. waxaanu markaasu lu qaadanay ninka kale indhihiina oo saxaye maradii isma bedelin maradii uu isna soo qaatado sidii mas buu ka dhigtay oo saa u dudubta oo saa u miliqsanaya horta taa waan soo joogay anugu mid kale wada aragta bala afmanaado nimanka kan riwaadaha sameeye ama hindiga ka yimaado ama meel kale ka yimaado oo la yihahdo waa bin calwaan cadanna waa ku arkay halkanna waa ku arkay kuwaa bin calwaanki waxay sameeyaan toorraba isgelinayaan buuc markaasay iska soo gurayaan xilmihii saa u darandooriyaya dhiiggii baa kasoo boodaya dadkii saa u wada daawanaya iyo isna saa u dhulbaxaya wuxuu waa ceshanaya indhuhu sirxaya marka waxaas marka soomaalidu ay tihahdaa haddaad akrido markaas yaasiinka aada akrido waxaasu muuqan maayaan oo jiri maayaan baa la yihahda waxaan kaloo joogay shaynaba alla shaynaba banaadir la yihahdo nin yidhi kujeertaan ku samaynaya oo dadkaan sheegayo hindigaas dad buu kun ka soo daajay ukun yuu ka soo daadiyey saacad buu nin ka kala jebinaya oo saacaddii maqan tahay hadhowna markaasuu ku xidhaya wax ku xidhay mooji waxaasoo dhan waxa weeye wada sixir iyo indhaha la isdhaafsiya inkastoo ay jirto wax taruu ka la yihahdo khayaano la yihahdo artiistuu uu leeyahay waa kow ninka ka la yihahdo kitaab gaabalow haddaynu u noqonno horta nin meel fog jira ma laakiin waxa weeye nin xun oo waxaas aaminay oo ku isticmaala ummadda diinta taqaanina ayaan jeclayn lana tilmaamoo la yihahdo kaasu waa sixirow kaasu waa kitaab gaablow kaas waxaa weeye faraanfallow kaas waxaa weeye mid xun lagu tilmaamo shuruglow shuruglow waxaa lagu tilmaamo waxaase u leeyadaa wax walba waxaa ka adag markaad tidhahdo ama yaasiinka ha akhrisato ama aad tidhahdo bismi illahi raxmaani raxiim hase haddee nin diintu jeceshahay maaha ninkaas
halka haddaynu ku dhaafno ninka la yidhaahdo kitaab gaablowga iyo wixiisiiyo sixirkiisii ereygaan la yidhaahdo shurug shuruglow iyo kulaankul ama kuhaan bal maxaad ka oran lahayd daahir afar show intoo dhamma waa isku wada nooc ee qaarba magacbuu dadka u yaqaanaa waxaa lagu shaqaynayaana waa waxaanu ka soo hadallay iyo inta unaynaan gaadhin oo wixii uunbaa dabadeedna qof baa si gooniya u shaqaynaya oo wax uga arkay dadkiina markaasi dabeedna halkaa ku raacay oo halkii ka wadanayaan hawshoodii oo raasanaya kitaab gaablowgii magacyadu maana kala duwana waa isku nin- nooc qura saddexdaan erey oo ah shuruglow iyo faalallow iyo kulaankullow maxay kala yihiin
nimankaa iyaga ah magacyadaas iyaga ah marka la yidhaahdo guhaan waa magac meel buuna salka ku hayaa waa ko ninka la yidhaahdo eh, kulaankulow soo ma ahayn magaciisu Ah, oo kuhaan oo kala isaguna waa guhaan oo waa isku hal mid matalan waxaa weeye waxaa la sheegi jiray iminka magacyadoodii ma hayeen col baa duulaaya col kaluu ku duulaaya markaasaa la odhanayaa yaa guhaan yaqaana yaa faal yaqaana yaa falaki yaqaana raggii baa la isku jir rabiga ninka marka la isugu gudho yaa markaa la doonta mid matalan waxaa ka mid a reerka halkan dadka dhafkooya dega iyo reerka marka dega yaa waa culoobay qolaba waxay haystaa laba nin oo baas bay haystaa markaasaa waxaa la yidhi waxaynu yeelaynaa hee hebelow sheekh hebelow a waxaynu yeelaynaa nimankaas reerkooya waa soo duulaya waa nimanka geladi la yihahda maxaynu yeelaynaa de waa nimankaa la iska celiyaa waa tahay qare iisoo gura buu yidhi qarihii buu soo guray habaynimadii baa la tallaalay subaxiina waa soo baxay qarihii nimankii ka guu ka duulay meesha la yidhaahdo eh, geladi ka duulay qarihii bay cuneen markaasay wada seexdeen intii loola yamaa qoorta laga wada guray marka waa guhaan ma garanaysaa cuskan sixirow iyo faraanfallow waxba cusur guuriya haa waxba cusur guursa
halkaa haddaynu ku dhaafno ere- ereyadaas waxaynu u gudbaynaa waxaan kasii fogeyn oo la yidhaahdo isdhaafin waxaan maqalnaa hebel baa hebel la dhaafiyey hebel baa hebel la dhaafiyey see bay suurogeli kadhaa waxaas ma dhacaan ma maqasheen maxay yihiin wax hebel baa hebel la dhaafishay hebel baa isagoo dhiman lahaa hebel lagu bedelay wadaad hebel oo kitaab gaablo waa helay waxaad ka dhigtaa mataqaana inaanan xagsiimeed ka eegin islaamku uu ogol yahay ma ogol laakiin dhaqan ahaan fikradda la qabo inaan eh, ka ka sheegno marka innagoo aan ka eegaynin dhinaca diinka sida ciiseyna yidhiba ayaynu waxaynu u eegaynaa innagu saynu fikradaynu ka qabno iyo dadku siduu u arkayo ninkaa ninka lagu bedelay oo la yidhi hebel oo dhiman lahaaba hebel inta wax la tafaafulay oo wax la qalay neef la qawracey oo wax la sasameeyey oo qardhaasa la qoray oo casharo la qoray oo ciid la gadiyey oo geed la gooyey oo wax la qabtay oo wax ah, waxaa la sameeyaba sixir iyo tafaaful iyo shurub iyo bero wax kastaba la sameeyey hebel baa hebel lagu bedelay oo hebel baa meesha hebel ka dhiman lahaa hebel dhintay bal taasna daahir afqarsho baladna wax ka geyso waa ka geysanaya arrinkaasu horta waa la wada maqashiisoon yahay wax qarsoon ma aha laakiin sidii marka hore baan u sheegnay soomaali weyn meel meel yar uun maaha eh laguma dhaqmo cilmiga ah soomaali weyn way ka tagtay oo waxay aqbashay culimadeedii uga warantay karo inaanu bannaanayn oo marka dabeed dadku ka bukoodo sadaqad iyo qur-aankay ku daweeyaan dabadeed sidii diintooda u sheegtay laakiin marka aad timaado dhulka kan webiyaasha u dhow iyo dhulka beeralayda ah iyo waxyaalahaas horta qaarkood la tilmaamaa oo la yidhahdo waxyaalahani waa ay jiraan soomaali weynsa wuu ka dhaqan guuray waxyaala caynkaas oo kale ah aan ku noqdee geedkan la yidhaahdo isdhaafinta qolooyinkan beeralayda ah iyo qolooyinka xeebelayda ah oo dadka magaalooyinka degan ah ayuu horta aada u badaya waa runtaayoo dadka xoolo- xoolo dhaqatada wuu ku yaryahay sababtoo ah nimanka waxyaabaha sameeyaa aalaaba ma taga haddana waxaa sameeya nimanka saldanooyinka haysta ayaa aalaaba sameeya waxaan sheeko ku maqlay boqor cismaan baa wuxuu rabay dahabkiisii goortuu maqlay inta yaanu geedi kusoo yahay inuu aaso markaasuu arla dhan xirmeeyey oo wuxuu yidhi lama mari karo intuu askar geeyey markaasuu intuu wanan la qalay iyo xoolan la qalay xoolihii raafkoodii qaarna lululay si kale la gasaasacay qaar meel laga sarsaray waxaa yidhi boqor cismaan wuu tafaafulanaya wuxuu isagu rabaa tafaafulkaas wuu ka rabaa suu dahabkiisa u aasi lahayo dhulkaa uu ku aasaayo aan loo tegin ayuu rabay markaasaa dhowr bilood aan la marin dhul dhulkii uu dahabka ku aasaayo aan la marin oo dadkii oo dhani wada baqay oo culimo iyo caama la wada baqay oo xataa dadka culimada aan moodeen ninka kan inuu waxa kan uu sheegaya iyo wax kan culimadu ay sheegayaan ay yihiin tafaafur dhaba waxa waayo waxa la yidhi wuxuu rabaa boqorku cimrigiisi baa soo gaabtayoo markaa lixdameeyii iyo meelahaas uu jiray inuu isku bedelo nin kale oo dad kale isku bedele ha ha laga cararo markaasaa lagaba qaxaba oo dadkii o dhan ka wada cararay haddaba aad baa runtaa weeye way ku badan tahay fiqiburaalow adna maxaad ka odhan lahay taa anigu waxaan ka odhan lahaa horta ma maqal mise arag maqal waan maqlay waxaana la yidhahdaa sheeke ahaan baan anigu maqlay qof weli qof la dhaafinayo anigu indhahayga ma aanan saarin eraygus aad buu u ballaadhan yahay waxaa la yidhaahdaa nin baa bukoonaya wadaad tafaafulowgaasaa loogu yeedhaya wadaadkii markuu meeshii yimaado wuxuu odhanayaa kafan ii soo jara kafantii baa la soo goynaya neef baa la qalayaa waa la culubayaa markaa la culubo neefkiioo la kafnay oo kafantaa lagu waxeeyey yaa la aasayaa baa layidhi kii marka la aasay oo neefkaas loo waxeeyey waa qof kale qofkaas isma oga wixii oo aasan waxna la sameeyey yaa neef kale oo la qalo garabkiisa wax lagu akriyey yaa la siiyaa baa layidhi markaas ninkii waa bogsanayaa baa la yidhahdaa kii waxa ka loo qabtayna waa dhintaa baa la yidhahdaa anigu indhahayga masaarin sheekaa ku maqan oo islaamka saasaa laga yaabaa qof qof la dhaafiyo wey
islaafiska wuxuu ku waxaana islaafinayaa leedahay ninka kan la yidhaahdo wadaadku tubarogay ha kutubarog oo kitaab gaablogaas kutubarog Ah.
oo markaasuu kitaabka fiirsho ayuu waxaa ku arkayaa oo wuxuu yidhi waxaasaan arkay oo hebel hebel haddii la dhaafiyo oo eh, hebel waa bogsan doona saas ugu dhamaynaya saas ku dhamaynaya Eh, aan ka gudubno islaafiska aan u gudubno waxa kan la yidhaahdo eh, qataarka qataarka wuxuu ku badan yahay beeralayda waa wax caana soomaaloo dhani way wada maqashay waa la yaqaan aad baa looga cabsoodaa wiil baa gabar jeclaanaya baa la yidhi markuu gabadhii u jeclaado oo ayay gabadha hadday yar diiddo oo gabadhi wiilkaa diiddo ninka qataarka sameeyuu u tegayaa geed buu soo qaadayaa geedka qodax buu soo qaadayaa ama waxbuu soo qaadayaa geed buu wax ku mudayaa geedkaasuu qataarayaa qofkii gabadhii way jeclaa halkaasay qaylo ka bilaabaysa qofkuu nabcaana hadduu qof uu neceb yahay wuxuu uu neceb yahay inuu ka aarsado rabana saasuu u gelayaa baa layidhi marka qataarku cilmigaas ayay ku sheegaan daahirad qarshow qataarka maxaad ka maqashay maxaad u malaynaysaa maxaad u arkaysaa waxaan u arkayaa qataarka horta anigu weligay ma aanan aqoon ilaa aan imin banaanka soomaali weynta kalena badi ahaan ma taqaano saan markii horeba kuu tilmaamay waxyaalaha oo dhan baa waxay ku badan yihiin webiga jiinkiisa iyo beeralayda iyo xeebaha marka wax oo dhammina cilmigiiba kala wada jaarjaarhay waa isku wada nidaam weligii baa lagu soo dhaqmayo waxna lagu leynayay waxna lagu raadinayay wax jirana wuu yahay horta cilmiyaashana ma ka sheekaynaynaa wax jirana way yihiin kii hore aanu ka baxaynay waxaa iigu war dambeeyey oo aan dhulka lagu macaamilo laakiin aad loogu sheekayn jiray kitaab xeelaha ka yimi oo nugaal tegay oo layado warqabe oo yarad loo qaato nima wadaadii markay arkeen in lagu dhaqmi karayo uu yahay kitaab wax weyn taraya sheekooyinkiisuna ballaadhayiisna wax looga soo dhex saaray yaa ninkii haystay nin buu ka loogu yeeray oo uu jecel yahay markaasuu waxsan sameeyey wadaadkii markuu hawshii dhameeyey buu iska tegey wadaadku faras buu ku joogaa gurigiisii buu iska qabtay qolo kale oo doonaysaa gurigiisii intay tagtay tiri illowa ilaa noo doon wiilkiisii curad wiilkiisii curadoo og shiikii meesha uu ku maqan yahay yaa garabkii uu sheegayay fikibraale oo loo diyaar gareeyey ninka ruuxa idinku soo horeeya siiya yaa wiilkiisii curadna siiyey wiilkii halkiiba markiiba ku xijaabtay oo dhacday saas waa saas ruuxa dhacday kitaabkii ka dambow laguma shaqaysano wax dambe laguma qabano haddeer warqabaana la yidhahdaa ninka hayana waana qaanaa kitaab maal weyn markii hore lagu qaadan jirayna wuu ahaa had haddeerna waa laga baqayoo meel buu yaallaa oo warqaba waaba yaalla warqaba waa yaallaa waa waxa dhulkanaana laga sameeyo markii hore ka tegey oo waa farguri waa farguri gacan ah alla yidhi aniguna barigaas waa ku maqli jiray kitaab warqaba la yidhahdo oo la- oo kutubo laga soo guuriyey yaryar oo farguriya waan arkay oo meelaha ka banaadirkaana laga sameeyey culimmada banaadir baa samaysay waa maqli jiray oo reer barigaasa dadka qaarkiis baa haysan jiray oo nimanka waxaa ku dhaqma ayaa haysta waxa kale oo ku tusaya oo kitaabkaa laga sameeyey nugaar xoolaa laga qaaday waxa la geeyey dooli arrin weyn oo barigaa ka dhacayna wuu yahay nugaar ilaa xeeb oo la wada yaqaan ninkii baa loo tegay wadaadka ahay waxa layihi hadda aanad maanta adiga iyo kitaabkaagii warqabe aydinaa wax qaban da waydinkaa raggii joogay noobel waxay yidhahdeen ma kaga baqanaa col nugaaleed halka kan haa baa la yidhi falkii fiqisana tar ilaa isaga iyo kitaabkiisa waa laga warhayaaye warqabe oo fiqisana tar haysto iyo dal aqoontii dabcsar iyo talaxumadii musahayn
intaan kaga ninkii maqan meesha ka madaxda ahaa Mm.
yaanu kaga baqanaa saddexdii nin baa la isu geeyey arrintii waa laysla helay waxa la yidhi fardu bay naga soo celiyaan nobel wayna geeyaan inaga meesha soo celiyaan baa la yidhi nin walba laba neef kaxayso ninkii wadaadka ah wuxuu yidhi aniga waxaa iga taqaaniin in aad socotaan habeen wuxuu wax ku qabtay cidaadii aynu weelka ku cidaadan jirnay ee marada ahayd ee madoobay qalqalihii uu wax ku qaadan jiray saadka iyo waxaasuu ku riday waa la yska tegey dhowr cashaa habeen la gudayey maalintii dambaa dabeed la tegey meeshii la doonayey nobel nobel guutadanaad maqasheen layada waa loo shuhuud nobel inay shaxi ka jeexnayde waa taqaanaa badda shaqabka inaa soo darsaday waa la labadeena shaqo.
guri baabay ka dhex dhacdayba Oga.
markii la yidhi war ma hutaan meesha ayuu soo bixiyey qalqali waa sheeko caan oo la ogyahay oo waxaas dabad khayaalka ana lagu diidaya diinteenuna aanay ogolaynin waxaanu cilmi jira weeye daba xoolihii la soo kaxeeyaan og tahay ninkii daba gabayay waa shaacirka waa kayroo ii jeexaani gasha markaa dhallinyarada faraskeedi waa talla diray culweynihi iyo duqowdina kuwa iska degay waa ka ninka dirtay yidhi oo waysadaa ii soo dar badda badda shaqabka inaan soo soo darsaday waa hal darsaday, shacab ahay sheegi.
waa hal shacab ahay sheekadeeda waa adiga wadaxaya labadeena guri baabay ka dhexdhacdayba kitaabkii caynkaas ahaa ee laga soo guuriyey cidaada maalinta waxaa samaynaysay ee warqabe ahaa waa la hayaa warqaba wadaadkii awowdiis hayn jiray ayay nala joogeen faqi buraale wey bal faqi buraale uu warqaba ka waranayo
Waxa weeye, fiqadraale awowgiisaana sameeyaan u malaynayaa awowgii waa sida la sheegaya waxaase la yidhi horta been fakatari ruli ma gaadho bal waxaad iska niyaysataa layd anigu waxaan anigu qabaa waxa kaluma dhaxan jirin laakiin waxaan anigu qabaa wax walba say niyadaada tahay inay noqoto yaa anigu qabaa sababtu waxay tahay haddii adigu oo gurigaaga jooga oo naagtaadu ayaan falaqoonin oo carruurtaadu ayaan falaqoonin oo wadaad laga shakisan iyo uusan imanin soortaa laguu soo dhigay haddaad ka wasuusto oo shakiba kaa gabo horta waad xidhantahay iska dah waa saasda anigu qabo waa kow haddaad socoto oo adigoo iska soconaya meel dariiqaad mar lahayd aad ka shakido hadda col baaba jooga ee, waxaa la yidhi waad ka shakiday iska dah waa lagu dilayaa haddiise aadan ka shakidin oo meeshaas shaki uusan kaaga jirin boqol labaal kun hadday fadhiyaan waxba ku gaari maayaan kuwaana waan jirabay anigu ah haddaba waxaa la yidhahdaa tan kale ee aad ka sheekaynaysid haddaan usoo noqdo waranka ah waxaa la yidhahdaa khataar waxay yidhaahdaan nimanka faleenkaga sameeyaan dadka aad arkayso qof waliba geed buu leeyahay qof waliba geed buu leeyahay la buluuda oo laga jeexay waa iyaga yidhaahdaa dayaxa geed gobaa ku yaalo qofba calee ku leeyahay qofba caleen ku leeyahay waa tilayaad marka qofku dhintana caleentiisaa soo dhacda soomaaliduna waxay tahda caleentiisa hebel caddaatay marka wax lagu arko caleentiisa yaa caddaatay marka waxaa la yidhi intay kitaabada saa u fiiriyaan yay ninka bunuudkiisa egaan ninku ma ciid baa laga abuuray ma waxaa laga abuuray hadbiyo ma dabayl baa laga abuuray ma waxaa laga abuuray dab markay intaa hubsadaan yay geedkii raadkiisa kuta doonaan markaasay geedka intay soo qaadaan bay muddo ku taagaan geedki waa dhawaaqayo isagana meeshiibaa nabarkiisa ka taagaya sheekaan ku maqlay laakiin anugu laakiin waxay ka dhacdaa warankaas wixii halka dhoobayda ee ka dhacda xagga lagama yaqaan kan fiqisa matara cashar xaggiisa ah baa jiray aniga awowgay waxaa jirtay nin cali axmed la odhan jiray oo aanu ilma adeer saddexaad nahay iyo habeen la maray anigu taa waa joogaa habeen baa la maray markaasaa la yidhi fiqisa matar loo yiro fiqisa matar markaa ma jooga waxaa jooga awo walaalkii baa jooga oo loo jira sheekh nuur isna waa yaqaana shuqulka markaasaa la loo yeedhay ninka xaalkiisa la bixin waayey war warkaa hebel yaa la soo qabta buuri wan galaalan yaa la soo qabta anigu waa joogaa markaa waxbuu akriyey waxbuu akriyey markuu akriyey wankii waa la gawracay inta la qaaday baa banaan halkaasa la geeyey wankii oo sidiisii gorgor geel toonsiya la eg ama kasii weyn yaa haw intuu soo yidhi qaatay wankii gebgiisiiba ciddi dheer buu ahaa markuu qaatay u la tegey yaa ninkiina toosay taa waana la laakiin wixii u akriyey warkam haya
kitaabkii warqabe la ohan jiray oo kaayo isku laayay wadaadkaas hayn jiray kitaabkii laga qaaday wey waxaa maray ka dabatag bay leedaha ka hortag maya kitaabka hay kitaab waa caanaba halkaa laga qora waxa la yidhi kitaabkaas waxa la yidhi waxaa laga qoray banaadir laakiin markii dambeeto nugaal buu tegey nugaalna beri buu kasii aaday aad iyo aad warqabe la ohan jiray fiqisamantar kitaabkaas wahayn jiray waa kitaab caan ah oo waddanka o dhan waa ku caan waxyaabaha aan qataarka un dib ugu noqone qataarku horta waa waxa la yidhi waa cilmi aad iyo aad u yaab badan dadka yaqaanina ama dadkii lagu sameeyey arkana way rumaynayaan dadkii lagu sameeyey qaarkood waxay leeyihiin waa dhab oo ilaa geedkii qodaxdii laga bixiyey ama mindidii laga bixiyey ama ismaarkii wixii la geliyey laga bixiyo ilaaba qofkaas bogsan maayo ayaa la yidhi afgooyadaan reer afgooya aad iyo aad ugu dhaqma dhoobeyda aad ugu dhaqma wallaahi qataar baan kuu taagayaada waa la yidhahdaa waa aan dhoobeyda ka shaqayn jiray asmaganka aan uga gudubno qataarka barciisa u adiguna waa adiga dhinacaada maxaa ka waran
qataarka sida uu sheegayay faqaduraale dadka sameeya sidoodaba waxay rumaysan yihiin ama yaqaaniin in ruux walba uu leeyahay geed isaga makaan u qaba oo qofkaasu intuu ka xanuunsada ka xanuunsada wuxuu jeclaysta jeclaystaa wuxuu necbaysta necbaystaa ayuu qabaa ruux waliba ayay rumaysan yihiin dadka sameeya waxaa laga sameeyaana waawiyada agagaarkooda ayaa laga yaqaana anigu waxaan waayo arag u ahaa usoo joogay magaalada kismaayood nin ka shaqayn jiray dekeda magaalada kismaayood ahna dadkan reer goreedka ahaa oo daris aan ahayn ayaa goor galab casirkii ayuu shaqo ka yimid gurigiisa markuu yimid ayaa labadaas feerood isu yimaadeen ninka feerihii isu yimaadeen sidii wax neefti lagu celiyana feerihii yaraadeen iq iq iq iq ninka wuu neefsan waayo waa lixdan iyo lixdan ninkii wuxuu rabto rabto rabto rag ay qaraabo ahaayeen ayaa loogu yeeray gooray fiidka waayahay nimankii way isla garteen ninka cudurka hayaa inuu yahay waxa aanu sheegayno oo qataarka ah way baxeen magaaladu markaa baabuur yar yaroo tagaasiya kuma badnayn waxay qaateen baabuur weyn ayay ijaabteen nimanka waxay la soo aadeen magaalada jilib ayay la soo aadeen baabuurka subaxii dambe barqadii goor ah habeenkii loo sidii u rafsanaya barqadii goor dambe adiga meelaha kuyo tobanka meelaha ay tahay ayaa ninkii la daayay uu nigisanay dhinacu dhacay dhinac furdamo halmar inta unaagsanay oo kale dhinacu dhacay nimankii habeenkii dambe ayay soo hoydeen habeenkay dheelmadeen habeenkii xigay ayay soo hoydeen waxay yidhahdeen nimankii ma lagu daayey saacaddaada saacaddaasa markay tahay xanuunkii ma ku daayo haagu yidhi waa luu khataare geedkii baan ka bixinay baa layidhi musmaan ku taagnaa ninka la kacaynaya oo baxaya oday wuxuu ahaa awdiinle la yidhaah oo subaxa jimcada caadow lahaa wuxuu yeelaa bun buu marsadaa jirkiisoo idil ayuu marinayaa bun ilna wuu la'aa odag isaga naftiisa dekadu ka shaqayn jira subaxa jimcada xataa dekada haddii shaqa jirto ma aadayo bun buu marsanayaa ciiduu ku galgalanaya waa bacaad meesha magaalada ismaaciil magaalo xeebeed qoraxdaasuu fadhiisanayaa isagoo bunkaa marsado ciiddaa ku galgashay oo ruquuskaal hadduu kaa hor yimaado meeshaad joogto waad isku kaadinaysaa odagu siduu u yaalla
waxba gudaya waa guntan yahay dharkiisa caadigaaba guntan yahay xataa wuxuu qaadanayaa garan funaanadaana gacmaha go-an iyo hoosguntuu iska sitaa ma fogaado gurigiisa ee agagaarkiisa kama fogaado oo magaalada ma dhex maro markuu sidaa yahay goor duuradii meelaha markii la gaaro nin iska tukaduun ahaa markii la gaaro wuxuu waa iska meelayaa salaadiisa jimcuhu aadaya caadi weedin subaxa jimca sidaa yeelo anugu middaa ayaan waayaanagu ahaa qataarka jubbada hoosena aad baa looga yaqaan loogana cabsadaa waxyaalaha sixir markii la yidhaah koowaad oo la tilmaamo ayana ka mid
waa run ciise horta waa yaarnimo weyn baad u leedahay qataarka qataarkuna waa wax yaab leh aniga ruxaygu dad badan oo iga sheekeeya ayaanaan joogay shabeellada hoose waa wax yaab leh aad baa loo rumaynaya anigu ma ana rag laakiin waa la rumaynayaa dadka eh, reer eh, goleedka ama reer eh, eh, reer dhoweyd oo dhani waxay u arkaan inuu wax jira yahay waana laga cabsadaa si aad ayaa aad ayaa looga cabsadaa ninka qataarlahana waxaa la yidhaahdaa geedagooyu yaqaana geedagooyu ayuu yaqaanaa ama wuxuu yaqaanaa geedaha ama geesaar buu yaqaanaa oo waxbuu geesaaraa ayay dhahaan aan kasii gudubno Eh, waxa la yidhaahdo eh, asmagan asmaganku kama foga iyaduna iyo dhow dhow waxa la yidhaahdo asmaganka bardu iyada ruuxeedu waa wax la aaminsan yahay waa suurtowdaa inay ka duwan tahay sixirka laakiin iyada ruuxeedu aad iyo aad baa dadku uga baqaanin oo way baasaystaan ninka asmaganka yaqaan bal ninka a- dadka asmaganka yaqaan iyo asmadu waxay tahay daahir afqarshaa kugu horeeyo
asmagankan anigu waxaan u fahamsanahay inuu sixirkii hore uu la mid yahay magaxu kala duwan yahay sida loo shaqeeyana noocyo badan ay tahay marka asmadanu waa waxyaalaha un dadka lagu qaribayo ee weligood barra ku shaqaysanayay ee ragna ka haray ee uu rabbi yidhi kaga ammaan heli maysid haddii aad waxaa ku macaamilooto ragna weli caqli xumo aawadeed uu una daba joogo gurusna ka da-ayo wixii ma garanaysa kolkaa adyadeeyana uu leeyahay kaga aarso oo dabadeedna ilmahaba qofkii la wayska dabargo-i lahaayeen qof waliba qof kale wax ka sii baranayo weli oo cilmigii inuu jiro aynu isla wada ogolaanay yay waxaanu ka yimaadeen magacyadana way kala leeyihiin sida wax loogu qabanayaana waa kala gaargaar sida anigu aan ugu muuqdaa taa weeye dhawda waxaa la yidhaahdo iyada taasi way ka duwan tahay oo waxaan u aqaanaa nin hadalkiisa qabuul ku leh oo haddii uu habaarana laga aqbalo haddii uu duceeyana laga aqbalo oo taa culimadeenna aan tafaawulkan oqoonin yaa iska laho waa karaamo ay iyada iska leedahay oo waa sharaf ilaahay siiyey oo ay diinta ka dhexeleen oo iyagu kuwaa anigu uma aqaanay inay waafaqsan tahay oo waa kaa sayid maxamed makule culimada waxaa loo quweyn waa qob iyo dhaw qof iyo ah wax munaafaq loo guursadaa qowlka beenta ah dee keen waxaynu iminka ku ridiyaynaa munaafaq kama tegana kan iminka dabadeed diintii wax ku sixraya wax ku laynayaana waa munaafaq oo diinta wax ugu gediyaya.
Aan diintii wax uu ku- wax ku laynaya wax gudiyaya ah Ah.
kuwii ilaahay qobka siiyeyna waa kuwa ilaahay baryaya uu ka aqbalaya haddii ay cadowgan iminka xabashida aynu dagaalamayno meel ka soo qaad waa kan iminka masaajidada ay kaga ganayaan qur-aanka markaa dabadeed qur-aankiibaaba dee sheegaya marna sida cadowga loogu laynayo kuna banaynayo inuu maaragtay kolkaas yahay in ilaah loo cuskado wixii aad ka maqato ka magan gasho wixii aad doonaysaan ilaah weydiisato
daahir afqarshow fardahaad aad u taqaanaa nin aad u yaqaanay shaqadiisii ahaan jirtay oo yaal ka soo gaaray baa meesha inala fadhiyo oo la yidhaahdo fiqi buraare toojaba nin laa tabaheed yaqaano toostoosiyo tabaheed yaqaane bal fiqi buraalow yaanaan kaa bi'ine asmagan nooga waran
asmagan baan kaaga warramaya horta waxaa la yidhi magac iyo masiibaba maalin bay baxaan magac iyo masiibaba maalin bay baxaan waxaa kaloo la yihahdaa laga baribe laga badi oo annagu waxaa kala cashar culimmada hor ku isticmaali jirtay banaadirun bay ka qaadeen ee waxay halkaa ka soo abuureen ma ahayn waata kaloo la yihahdaa hantaa la yska dhacaa ebe ebe kusiiye habayn la yskama qaado marka taas haddii aan intaa kaga hadho ereyadii aad ugu soo leexisay aynu u noqono tii aynu faalayenaynay labadii aray waxa weeye dhaawu iyo asmo asmo waxaa la yidhaahdaa horta marka la samaynayo yaa la yidhi lug baa la isku taagaa lug taaqura yaa la isku taagaa baa la yidhi markaasaa xagga jahada loo jeesa asmadii suuradda ruuxeedii yaa la akriyaa maxaa yeelay gaalada waxaa lagu akriya baa la yidhaha suurat alacam yaa lagu akriyaa markaa suurat alamcaam aada akrido iyo suurat bara labadaa aada akrido kunyaasin haddii la raaciyo gaaladu waa jabaysa sida calashaan qaalibka la yidhaahdo islaamkase nin calashaan ilaahay ka yaabaya kuma akriyo asmo islaamka maxaa yeelay waa gubaysaa qofka dekan dekan bay ka dhigaysaa haddii lagu akriyo marka asmadaasu waa wax qur-aanka ku dhex jira suurad dhan weeye maaha maaha mad fale loo weeyadu maaha waxa weeye suurad loo qaybiyey inay wax gudto oo loo kala qaybiyey islaamka iyo gaalada islaamkana si gooni loogu isticmaalo gaaladana si goonida loogu isticmaalo san anugu sheeke ku qabo laakiin iyadoo la samaynayo markaa la wado mid waan arkay oo tan caashaan gaalada xaggeeda laleeyahay ha lagu akriyo suuratalbaraha iyo suuratalhadada maayo alcaam ha lagu akriyo haddaaba masaajidada laga yidhahda laakiin teer kale sheeke waxaan ku maqlay marka la akriyaayo qofka waa inuu xagga jahadan u sheegaa lugna wuu isku taagaa lugtaa bidxad ah wuu isku taago tamayta kuruqaad ah ninkaasuna uusan ka yarayn afartan waa inay wax u dheriye nin yari ma akriyi karo afartan iyo wixii ka koreeya isagaa gubanaya hadduu akriyaba taa sida la yidhaahdo dee intaasun baan anigu wax sheeke ah kaga maqlay an
waa run oo horta bal waxaa kan la yidhaahdo asmada iyo dhowdu waa sida daahir afqarsha u kala saaray waxay ahayd waa kala gedisan yihiin asmadu waa qur-aan la gamayo oo lagu gamayo cadow lagu gamayo ruucaad cadow ah lagu gamayo cadow kuwa lagu gamayo qur-aankaana laga soo saaraa ooay ku gedisan tahay faalka dhawduna waa qob oo waan ilaahay qob siiyey oo ilaahay karaameeyey ayuu noqonayaa oo qob leh waxaa kaleeto qobtaa kale la yidhahdaa afkuleeblena waa la yidhahdaa oo qofka wuxuu habaaro ama u duceeyo ama waxaa oo dhan baa dhacaan oo afkuleeblahaasna waa la yidhaahdaa qobna wuu leeyahay baa la yidhahdaa qobtiisu way kacdaa shiikaas ayaa la yidhahdaa kaas halkaan kaga baxno aan usii gudubno ereyga shanaad oo ah raadqaad saanqaad saangur raadgur ereyada noocaas ah bal daahir afqarshow maxaad ka oran lahayd ama adaa waxnaad guri jiraan moodayaaba
waxa weeye raadgurka waxaan arkay iyada oo lagu akriyayo libax waa ka mudarada badan leh marka waxaanaynu ka soo sheekaynay oo dhamina waa wax diinteena laga wada helay dabadeed waxaan arkay culimadii oo camuud ka qaadaysa raadkii midna dhaafaysa talantaali uga qaadaysa wax ku akriyaysa dabadeedna haddii raadkiisu meel uu bayaana laga helo oo sidaa loo sameeyo la ogaaday in ilaahay kaxaynayo mahalkii uu iska soconayo waarladiiba ka tegayay tuugga iyo dadka caynkaas oo kale ahee isaguna mudarada wataa waa la mid raadqaadka waxaa looga jeedaa waa noocaas waa noocaas weeye daahira qarshe waxa ka la yidhaahdo marka la raad qaado maxaa ku dhacaya qofka
waxaa ku dhacaya dabadeed ama mas-uula helaysa